أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa bilowga tafsiiru suurati alcankabuut suuratu alcankabuut ayaa lagu magacaabaa alcankabuutna caaracaarada ayaa loo jeedaa ama macnaheedu uu yahay suuradda ayayna ku jirtaa mathalu ladiina اtakhaduu min duuni اllahi wliyaaa ka mathali اlcankabuuti اtakhadat beyta halkaasay iyada marka suuradda uga magacaaban tahay dhowr a suuradoodoo iyada laga bilaabo iyo laba suuradoo kale saddex suuradoo kale ku xigto suuratu ruum iyo suuratu luqmaan iyo suuratu sajda dhammaan aliflaamiim ayay ku bilaabmayaan meel baana tartiibtooduna way isku xigxigaan waa suura makiya suuratu lcankabuud qur-aankii qabla alhijra soo degay waaye waana sida ibnu cabaas iyo ibnu zubayr iyo laga wariyey iyo a-imo fara badan ayb riwaaye marka ibnu cabaas waxaa laga wariyey madaniye inay tahayna waa laga sheegay oo khilaaf baa isaga laga xikaayooday suuradda laakiin waxa ay ka warramayso iyo mowduucaadkeeda iyo mowduuciyada suuradda waxay aada ugu badan tahay inay tahay suura makiya waayo waxay ka hadlaysaa yacnii ibtilihii xilligii waqtigii maka jiray imtixaankii mu'miniinta la imtixaanayey wixii la gudboonaa sabarsiin ambiyadii hore iyo wixii xaalkoodu ahaa qaarkood iyo sidoo kale qiyaamaha iyo abuuristii hore bad-ul khalqi iyo waxyaabaha bay suuraddu ay ka warramaysaa adu meelahaas qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiimi alif laam miim axasiba annaasu axasiba miyay miyuu maleeyey annaasu dadkii miyay maleeyeen an yutrakuu in laga tegayo miyay maleeyeen an yaquuluu bian yaquuluu inay yidhaahdaan uun in looga tegayo aamanaa waan rumaynay wahum iyagu laa yuftanuuna aan la fidnayneynin iyagoon la fidnayneynin sidaa in loogaga tegayo oo lagu dhaafayo miyay u maleeyeen yani arrintu sidaa ma ahan waaye walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe fatannaa waan imtixaanay aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey waan fidnaynay oo waan imtixaanay falayaclamana allaahu alla muujiye oo muujiye yacnii bannaanka keene oo keenay aladiina kuwa sadaquu run sheegay oo iimaan aamanaadoodii ku run sheegay walayaclamanna walawallaahi yayaclamanna ilaahay soo daahiriye oo soo daahiriye alkaadibiina beenaalayaalkana bannaankuu keenayaa suuradda marka waxaa lagu bilaabay ibtilaha iyo qofka dadkii inaan marka looga tegaynin waan rumaynay aamanaa inaan looga tegaynin ee dadku marka imtixaan un mar walba inay ku jiraan laba dhinacba imtixaankaas waa noqon karaa dhibaato iyo shay makruu waxyaabo ay dadku nacayaan ama ay dhibsanayaan ama iyagu ku adag oo xanuun badan in lagu imtixaano iyo barwaaqada lafteeda in lagu imtixaano labadiiba marka imtixaanku way soo gelayaan waxaan soo marnay qowluhu tacaala wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan khayr iyo shar labadaba in laysku imtixaanayo bal asxaabta rasuulka sida mucaad ibnu jabal cabdiraxmaan ibnu cawf iyo waxay yidhaahdeen cabdiraxmaan wuxuu yidhi ibtuliinaa bidaraa'i xaaladii adkayd baana lagu imtixaanay fa sabarnaa oo sabarkeedii waan yeelanay wabtuliinaa bisaraa'i barwaaqaana lagu imtixaanay falam nasbir waa sabri weyne marka wuxuu tusayaa imtixaanka barwaaqaduba inay kadhi uu ka dhib badan yahay midka sabarka iyo shiddada iyo belada qofku markaa uu dhibsanayo inuuba ka adag yahay marka wax walba la siiyo sida uu bal u dhaqmayo markaa in la fiiriyo oo taa inuu markaa ka shukriyo oo uu waxyaabaha markaa ku imaanayo uu kas yacni ku sabro taas ayaa marka ugu adag sida uu sheegay cabdiraxmaan bnu cawf radia allahu canhu marka alla wuxuu yidhi axasiban aliflaamiim axasiba annaasu dadka miyay maleeyeen an yutrakuu xasibada marka labadeeda mafcuul ay qaadanayso waa an yutrakuudaas antan iyo ficilkan mudaaric masderka laga dhalaalinayo ayaa yasuddu masadda mafcuuley xasiba xasiba labadeeda mafcuul isagaa daboolaya meeshaa an yaquuluuna marka bian yaquuluu waxaa weeyaan xaraf jar baa loo soo qadarayaa yutrakuudana lagu tacallujinayaa tarkiibkuna marka wuxuu ahaanayaa axasiba annaasu dadka miyay maleeyeen an yutrakuu in laga tegaya miyay u maleeyeen oo yacnii faraha laga qaadayo oo la deynayo sidaa miyay yacni u maleeyeen an yaquuluu bian yaquuluu inay dhahaan in lagu deynayo miyay dadkii u maleeyeen aamanaa waan rumaynay inay dhahaan keliya saa in lagu deynayo faraha looga qaadaya miyay u maleeyeen oo wahum iyagu laa yuftanuuna aan la imtixaanaynin sidaa miyay la tahay sabab nusuulka marka aayadda culimadu waxay yidhaahdaan waxay kusoo degtay aayaddani dadkii mustadcafiinta ahaa ee maka joogay ee damcay inay soo hijroodaan ee markaa hijradii laga hor istaagay markii maka lagu celiyeyna sabri waayey oo imtixaankii iyo dhibkii ku sabri waayey oo dabadeed la falgalay ama u yacni ajiibay nimankii markaa mushrikiintii maka sidii ay rabeen u yeeleen dadkaabaa marka waxaa laleeyahy war aamanaadii hore inaan uga tegayna miyay moodayeen iyaga oo aanan imtixaanaynin arrintan marka imtixaan waaye macnaha sababu nusuulku marka sidaas ayuu ahaa laakiin waa caam cibrada aayaddu waa caam alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ibnu catiya weliba tafsiir aada u qiimo badan buu aayadda saaray oo wuxuu yihi wahadihi alaayatu aayaddan wain kaanat nazalat bihadihi sabab bihada asabab inkastoy aayaddan sababkani kusoo degtay ow maa fii macnaahu ama wixii la mido min alaqwaali ah fahiya baaqiyatun fii ummati muxamedin sala allahu calayhi wasalam nabiyullaahi moxamed ummadiisa dhexdeeda aayadda baaqi bay ku tahay biwujuudi xukmihaa xukunkeeda joogitaankiisa uu joogayna baaqi ugu tahay baqiyata dahri zamanka inta soo hartay siday ku imaanaya marka wuxuu yihi wadalika ana alfitnata fitnada min allahi imtixaanka ilaahay xaggiisa ka ahaanayo baaqiyatun waa mid baaqi ah fii huquuri lmuslimiina waxay baaqi ku tahay muslimiinta meelaha ay dagaalka uga jiraan oo dhufaysyada ay uga jiraan waa ka baaqi say ugu baaqi tahay bilasri qafaalka wa nikaayati alcaduwi cadowga bajintiisa ama inuu isaga laftiisa adiga ku bajiyo wagayri dalika iyo wixii la mid a imtixaankii marka dagaal ee hore u jiri jiray mar walbaa waa jiraa buu markaa leeyahay ayb oo dhufaysyada iyo meelaha muslimiinta ee gaaladu ku dagaalamayaan mar walba fitna iyo imtixaan fitnadu marka waa ibtilaa waay dadkii marka in meeshaa lagu kala saaro oo lagu kala imtixaano waa baaqi iyada midaasi ayb waida ctubira ayضa kulu mawdicin haddii meel walba laga fiiriyo oo aan laga fiirinin keliya meesha dagaalkana wuxuu yidhi fa fiihi dalika dalika bilamraadi wa anwaaci lmixan haddii markaa dee ninku goob dagaalba uusan joogin xataa eeimtixaanka ee fidnadu waa baaqiyo jirooyinka iyo mixnadaha iyo waxyaabaha markaa dadka lasoo gudboonaanayo aadka dadku u dhibsanayaanoo xanuunka badan ayay la joogtaa fidnada iyo mixnada markaan ayb marka macnahaas waa marka uu tilmaamay walaki walakina alatii tushbihu naasilata almuslimiina maca qurayshin hiya maa dakarnaahu laakiin fitnada iyo imtixaanka quraysh xilligeedii kii jiray shabaho waa midka goobaha dagaalka muslimiinta ee gaalada ay ka jirta taagan wey kaasi marka wuxuu shabahayaa kii hore oo qurayshi ay dhibka ku haysay mu'miniinta ayuu shabahayaa ayb macnahaasa marka qurtubina aad buu macnaha usoo dhaweeyey raallina uu uga noqday marka aayaddu macnaheedu isku soo duduub waxay tahay dadka yacni dhibka mushrikiinta kuwa ka argagaxayo ma waxay u malaynayaan in looga qancayo oo looga tegayo an yaquuluu inay dhahaan inaa mu'minuuna annaga mu'miniina nahay keliya walaa yumtixanuuna oo aan la imtixaanaynin marka imtixaan yaa imaanaya waay axasiba annaasu dadkii miyay maleeyeen an yutrakuu in laga tegayo miyay maleeyeen maxaa loogaga tegayaa an yaquuluu bian yaquuluu inay dhahayaan aamanaa aamanaa inay leeyihiin sidaa in looga tegaya miyay u maleeyeen dadkii wahum iyagu markaa laa yuftanuuna aan la fidnaynaynin walaqad wallaa markaa sunno kowni oo hore u jiri jirtay waay oo arrin marka ummaddan keliya ilaahay fid imtixaanka uu ku keenayo ma aha bal waa arrin kowni ah qadari ah oo alleh yacni sunnada adduunyada uu ku maamulayay baaba sidaas ah walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah fatanna aladiina kuwii waan imtixaanay min qablihim iyaga ka horreeyey waan imtixaanay falayaclamana allaahu falayaclamanna ogaade yacni muujiye oo muujiye allaahu alleh aladiina kuwii ayuu soo muujinayaa sadaquu run sheegay oo aamanaadii ku run sheegay ee ilaahay waa og yahay keliya ma la dhahaye maxaa yeeley alla awalba waa ogaa yacnii dadkau imtixaanayaa kadib uu ilaahay dadka ogaanayaa kan fiican runta sheegaya iyo midka beenta sheegaya sidaa ma aha bal qabla alimtixaan ilaahay waa ogaa laakiin cilmigan maxaa laga wadaa cilmu duhuur waay waa soo muujinayaayo banaanku keena awal ilaahay isaga unbaa ogaa dadka ma ogaa imtixaankii markuu imaado laakiin dadkii baa soo ogaanaya marka ninka iimaankiisu aamanaadu ay run ka tahay iyo midka ay beenta ka tahay banaankaas baa marka ilaahay soo dhigaya cilmigu marka waa cilmu duhuur oo idhaar iyo soo muujin waay ilaahay mar walba isaga waa ogyahay ayb falayaclamana allaahu alla subxaanahu watacaala oga yacni muujiye oo muujiye aladiina kuwii sadaquu run sheegay oo iimaankoodii ku run sheegay walayaclamanna ogaadee oo ogaadee ayacni muujiye oo muujiye alla alkaadibiina kuwa beenaalayaalka meeshaas marka imaamu shaafici baa waxaa la su-aalay yaad jeceshahay baa la yidhi imaamu shaafici baa su-aal waxaa la weydiiyey an yumakana ow yumtaxan dadka in la makaniyo dhulka oo muslimiinta marka dhulka gacanta loo geliyo oo loo dhiibo oo ay ayagu maamulaan iyo in la imtixaano ka waran aa la yihi keroon oo imtixaan kadib ay helaan tamkiinka markaasuu alimaamu shaafici wuxuu yidhi wahal yumakanuuna ma la makaninayaa buu yihi qabla an yumtaxan iyagoon la imtixaanin maa dhulka loo dhiibaa awalba oo yacni tamkiinka waxaa ka horeeya imtixaan imtixaankaasi marka ay sidii ilaahay amray wax kasta ay u maamulaan oo amarka alle waxa ay qaataan waxa alla ka reebay ka haraan marka ay sidaa la yimaadaan oo addoomo ilaahay ay noqdaan oo dad ayaga un ka socdo hawadooda iyo waxa iyagu ay rabaan un yeelaya marka ay taa kasoo takhallusaan oo addoomo dhaba ay ilaahay u noqdaan imtixaanka markaasay kasoo baxeen markaas ay imtixaanka ka baxaan baa dhulkii la la makaninaya maxaa yeeley asxaabti nebiga iyo asxaabtiisiiba imtixaanaa la marsiiyey wazulziluu xataa yaquula arasuulu waladiina aamanuu macahu mataa nasru llah alaa ina nasra allahi qariib wataan soo marnay suurat lbaqara suuratu yuusufna aayaddaas oo kale yaa iyadana ku jirtay laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli xataa ida stayasa rusulu wadanuu anahum qad kudibuu jaaءahum nasruna fanujiya man nashaau walaa yuraddu ba'suna can ilqowmi اlmujrimiin aayadahaas oo dhan marka waxay tilmaamayaan tamkiinka waxaa ka horeeya imtixaanka taas waa mas'alo mas'alo kale waxa ay tahay imtixaanka in isaga la raadsada ka waran marka imtixaanka in la raadsado siday tahay oo qofka uu jeclaysto mar walbo in la imtixaano taasi hadyiga nebiga ma ahayn salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi oo adiga imtixaan iyo shiddo iyo aadan ogeyn sida aad uga bixi doonto iyo in kale inaad u yeerataa ma aha walidalika nabiga sal ll l slam wuxuu dhihi jiray laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi ciidanka iyo markuu safaya wuxuu dhihi jiray nabiga sal ll slam cadowga inaad la kulantaan ha tamaninina yani aaway cadowgii goormaa la dagaalamayaa aaway kuwii sidaa uun marka ha dhihinina leanna waxaad noqon doontaan ma ogidiine ilaa imtixaan baa gorodda lala gelayaa imtixaankaas si looga in laga bixi doono in kale lama oga markaa nebigu sal ll ly slam wuxuu yihi laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi faidaa laqiitumuuhum haddii ilaahay idinku jaribo ood kulantaan fahbutuu markaa idinku sugnaada waclamuu ana aljannata taxta dilaali suyuuf ogaadana jannadu inay harka seefaha harkooda ay ka hooseyso marka imtixaankii waa jirayaa laakiin adiga inaad u yeerata lama raban hadduu ilaahay kugu qabtana inaad ilaahay bariso ood kaalmo weydiisato ood markaa yacnii ku dadaashid sidii ilaahay jeclaa adigoo sidaa ku sugan inaad uga baxdo ayaa la rabaa ayb shaykhulislaam kitaabkiisa alistiqaama wuxuu sheegaa nin baa wuxuu yidhi intuu sabarkiisa isku bogay oo uu isla yaabay buu wuxuu yidhi ilaahu i imtixaan si aan darajo u gaaro markaasaa ilaahay imtixaanay oo kaadidaa lagu celiyey marka kaadidii markay ku ceshoontay oo lagu celiyey ayuu ninkii markaa meel uu laga jiro ayuu garan waayey markaasuu intuu baxo ilmaha dugsiyada qur-aanka dhigto wuxuu dhihi jiray udcuu licamikum addaal adeerkiinii baadiyoobay u duceeya saasuu dhihi jiray markaa inuu baadiyoobay buu ogaaday leanna imtixaan kaa maqan inaad u yeerato wax fiican ma ahan badanaana qofka waxaasoo kale u yeerto u yeerto qof imtixaankaasi ku fiicnaado ma noqdo sida badan ayb fitnadana markaa walaqad fatanaa baa halkan ku jirto fitnadana hadda markaa me xagga alla markay ka tahay ibtilaa baa laga wadaa iyo imtixaan bani aadamka xaggiisa markay ka tahayna maxay maxaa kalay noqotaa fitnada sideedaba bimacna alcadaabna waa noqotaa waa imaan doontaa jacala fitnata annaasi ka cadaabillaahi suuradday ku imaaneysaa bani aadamka xaggiisa marka laleeyahay fitnada iska ilaaliya oo halaga laga celinayana markaa de fitnadaasi marka waxa ay tahay midda ku dhisan dulmiga iyo yacni ama sadbursiga ama xaqdarrada oo laysku dilo iyo taasaa laga celina amaa min allaahi marka ay tahay waa ibtilaa iyo imtixaan waaye iyada ayb marka alla waxbaan fidnaynaynaa markuu leeyahy waa imtixaanaynaa waay macnuhu ayb am xasiba aladiina yacmaluuna sayi-aati an yasbiquuna sa'a maa yaxkumuun am xasiba bal ee xasiba aladiina kuwii waxay maleeyeen yacmaluuna samaynayeen alsayi-aati xumaanyaalka kuwii sameynayey waxay maleeyeen an yasbiquunaa inay naga hormarayaan oo ay annaga naga fakan karaan oy naga dhaqayaan saa-a waxaa xumaaday maa shay baa xumaaday yaxkumuuna ay xukumayaan baa xun amtaani marka bimacnaa waa bal waa munqatica oo middii marka mutasilada ahayd ee laba shay markaa ku kala dhex jirtay ma aha sida xooga badan marka macnuhu wuxuu noqonayaa dadkii horaan imtixaanay waxaan muujinaynaa kuwa runta sheego iyo kuwa beenta sheego am xasiba aladiina bal e xasiba aladiina kuwii waxay maleeyeen yacmaluuna samaynayeen asayi-aati xumaanyaalka shirkigaana loo jeedaa xumaanta hadda aayaddan an yasbiquunaa inay naga hormarayaan oo ay markaa naga fakanayaan sidaabay maleeyeen saa-a waxaa xumaaday maa shay baa xumaaday yaxkumuuna ay xukumayaan saa-a bimacnaa bisa w maadaa haddaad doontana tamyiiz waa ka dhigi kartaa haddaad doontana saa-adii baad haddaad doonto ficil uga dhigi kartaa wamaa mumayizun waqiila faacil faacilun fii naxwi nicmi maa yaquulu lfaadilu saas oo kale man kana yarjuu liqaaءa allahi faina ajal allahi la'aatin wahuwa samiicu lcaliim man qofkii kaana ahaaday huwa isaguba yarjuu inuu rajaynayo liqaa'a allahi ilaahay la kulankiisa faina ajala allaahi ilaahay ajashiisa la-aatin kii imanaya waaye oo aan marnaba maqnaanaynin wahuwa alle asamiicu mid maqlid badan waaye alcaliimu ogaal badan ayb marka dadkii qaarna de inay alle ka baxsanayaan bay maleeyeen waa lasoo sheegay kuwana marka waa dadkii rajeynayay la kulanka alle man qofkii kaana ahaaday huwa isagu yarjuu inuu rajaynayo liqaa'a allaahi alle la kulankiisa rajaynayo fa ina ajala allaahi ilaahay ajashiisu la-aatinkii imanaya waayo wixii alla uu yaboohay ee uu madasha iyo waqtiga u yeelay thawaab iyo ciqaab kii imanaya waayo muqaatil isaga wuxuu yihi fa ina ajal allaahi yowma alqiyaama loo jeedaa la-aatinkii imaanaya marka halkan marka liqaha alle qofka rajeynaya liqa allaahina macnaheedu marka waxaa weeyaan bachigii iyo xisaabkii qofka rajeynayo hawaabka allana waa lagu macneyn karaa qofka uu daraynayo markaa damaca oo uga jiro haddee alla thawaabkiisa waqtigeeda waa imaanayaa qofkii marka inuu xagga alle wax kasii rajeeyay ayay aayaddu yay ku dhiirigelinay rajadanna waxaa lagu macneyn karaa bimacna alkhashya qofkii ilaahay ka cabsanayo oo yididiil oo yid yacni xaggiisa waxayaa la yididiilsanayo ha u diyaar garoobo waayo macnaha waa imaanayaa ajalka alleh ha la diyaar garoobo ayb xadiid baa wuxuu ahaa man axaba liqaaءa allahi axaba allahu liqaa'ahu waman kariha liqaaءa allahi kariha allahu liqaa'ah man axaba liqaaءa allahi axaba allahu liqaa'ahu qofkii jeclaysto ilaahay la kulankiisa alle la kulankiisa waa jeclaystaa caa-isha radia allahu canha waxay tiri rasuul allow kullunaa yakrahu lmowt qof kastoo annaga naga mida dhimashada waa necban yahay ee in ilaahay la kulankiisa la jeclaadanayo in la dhinto waayo soomaha ka horeyso marka nin dhimasho jecelna ma jiray waa sidee bay tiri markaasuu nabigu sal ll ly slam wuxuu yihi arrintaani waa marka laysu yimaado oo qeybkii la arko oo ruuxdii naftii ay kalxamihii iyo soo gaarto oo uu markaa malaa-igtii arko qofka mu'minka waa loo bishaaraynayaa ina aladiina qaaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun markaasuu jeclaanayaa marka inuu ilaahay la kulmo kan kalena markaasuu nacayaa inuu ilaahay la kulmo subxaanahu wa tacaala lianna waxa ka horeeya uu ogyahay ayb wahuwa alle asamiicu mid maqlid badan waayo alcaliimu ogaal badan waay waman jaahada fainamaa yujaahidu linafsih ina allaha laganiyun can alcaalamiin waman qofkii jaahada jihaado oo halgamo fainamaa yujaahidu wax kale maahane waa halgamayaa qofkaasi linafsihi nafsadiisa nafcigeeda unbuu u halgamayaa oo isaga unbaa thawaab iyo fadli iyo kheyr gaarayo oo helayo ee ilaahay waxuu u qabanayaa male isaga in allaha alla laganiyun mid addoommada ka deeqtoon laganiyun mid deeqtoon waaye can ilcaalamiina caalamiinta dhammaantood ka deeqtoon waaye alle waman qofkii jaahada jihaado oo alla cadowgiisa la jihaatamo oo ku sabro daacaadka dhammaystirkeeda iyo ku dadaalideedana ku sabro fa inamaa wax kale maahane yujaahidu waa halgamayaa oo waa jihaadayaa linafsihi nafsadiisa unbuu u jihaadayaa maxaa yeelay arrintaa yacni wuxuu u laabanayaa yacni isaga nafsadiisay u laabanaysaayo ibtiqaa'a athawaab linafsihi macnaheedu waxay taha thawaab buu raadinayaa isagaa marka ay maslaxo u tahay ilaahay isaga yacni wax uu u kordhinaya rabbi subxaanahu watacaala ma jiraan in allaha alla laganiyun adoo mid deeqtoon waayo can ilcaalamiina caalamka caalamiin dhammaantood ka deeqtoon yani acmaashooda iyo cibaadaadkooda waa ka maarmaa haddaynan samaynin wax ilaahay ka nuqsaamayo marnaba male waaladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati lanukafirana canhum sayi'aatihim walanajziyanahum axsana aladii kanuu yacmaluun wladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaashii suusuubanaa la yimid oo sameeyey lanukafiranna lawallaahi yanukafiranna dha asturne oo asturne canhum iyaga xaggooda ka asturne sayi-aatihim xumaanyaalkooda mar haddii xumaantii laga qariyey ee laga asturay dee wixii ka ratib maayena waa laga dhaafay walanajziyannahum abaalmarine oo abaaloo abaalmarine axsana aladii kii wanaagiisii baanu ku abaalmarinaynaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen saasaan ku abaalmarinaynaa marka dadkii markaad iimaanka iyo camalka saalixa iyo la yimid iyaga ilaahay agtiisa waxa ay ku leeyihiin iyou aayaddan alla uga hadlayaa alla wuxuu yihi waladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati alacmaal asaalixaati acmaasha suusuuban lanukafiranna asturne oo ka asturne canhum xaggooda sayi-aatihim xumaanyaalkooda waa ka asturaynaa waa ka baabi-inaynaa waa xumaantii marka laga la baabi-iyana dee ilaahay subxaanahu watacaala u qaban maayo takfiiru sayi-aad xumaanyaalkii oo la asturay laga dhaafayna dee janno iyay ku gelayaan marka walanajziyannahum abaalmarine oo abaalmarine wala wallaahi najziyanna waan abaal marinaynaa oo abaal marinaynaa hum iyaga axsana aladii axsana marka hadda afcalu tafdiil waaye laakiin afcalu tafdiil oo laysa calaa baabihi ayaa la dhihi karaayo ay xusna aladii kii wanaagiisa wanaag badan ma la dhahayo ama waxaa bannaan in la yidhaha walanajziyannahum waanu abaal marinaynaa axsana aladii biaxsani aladii kii kan ugu wanaag badan baanu ku abaal marinaynaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen ayb wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnaa wawasaynaa waanu dardaaranay al-insaana insaankii baan u dardaaranay biwaalidayhi labadii dhashay baanu u dardaaranay xusnan iisaa-an dardaaran baanu u dardaarnay dardaaranay xusnan daa xasanin wanaag u saaxiib ah ayaanu u dardaaranay wa qulnaa waxaanu nidhi in jaahadaaka haddii ay kugula dadaaltamaan litushrika saad iigu shariig yeeshid bi aniga inaa ila wadaajisid cibaadada maa shay laysa laka adiga uunan kugu sugnaanin bihi ay fiihi dhexdiisa cilmun wax cilmi ah ama bihi biilaahiyatihi shayga ilaahnimadiisa cilmun wax cilmi aba aynan kugu sugnaanin inaad ila wadaajiso cibaadada saa hadday kugu dhibaan falaa tudicha adeecin humaa labadoodii ha adeecin oo taa ha ka yeelin ilaya aniga intii ka abaa marjicikum noqodkiina uu ahaaday fa unabi-ukum waan idinku waramayaa bimaa wixii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen aayaddan sababu nusuulkeeda sacd bnu abi waqaas ayay kusoo degtayoo hooyadiis ayaa marka cuntadii iyo wax walba iska goysay oo waxay tihi ilaa aada diintii aada gashay ka baxdo oo aada yacni diintii aabbayaalkaa iyo aada qabsato waxna cuni maayo cuntadii markaa waa iska xabistay cunto ka fariisi bay gashay sidaasaana ku dhimanayaa bay tihi haddaa aniga iga naxayso ood anigii i rabto diinkan kasoo baxo kasoo laabo taabaa marka ilaahay wuxuu leeya waalidkii marka wanaag baan u dardaaranay ilmaha inay waalidkooda u ixsaan falaan si wanaagsanna ay kula dhaqmaan laakiin hadday timaado xaqii allihii iyaga dham iyagana abuuray ilmahana siiyey ee ku-xadgudubkiisa marka uu yimaado maya oo taa macnaha yaan la yacni yaan la yeelin ayb marka waalidkii xaqiisiina meeshan waa lagu sheegay wixii isaga marka uunan xaq ulahayn oo aan xaq u noqonayninna waa lagu tilmaamay xuquuqda waa kala weyntahay xaqullaahi baa ugu weyn waalidkii marka laga yeeli maayo xaqullaahi ha lagu tunto kiisii waa qaadanayaa laakiin xaqa alle marna lagu tuman maayo wawasaynaa waanu u dardaaranay al insaana insaankii baan u dardaaranay biwaalidayhi baan u dardaaranay labadii isaga dhashay hooyadii iyo aabihii awowgii iyo ayeydii iyana waa la mid oo waa waalid xusnan waxaa bannaan marka in la yidhaha iisaa-an xusnan iisaa-an dardaaran xusnan daa xusnin wanaag u saaxiiba ama in la yidhaahdo wawasayna al insaana insaankii baanu u dardaaranay biwaalideyhi baan u dardaaranay an yuxsina ilayhimaa inuu u ixsaan falo xusnan wanaag inuu ugu ixsaan falo wa qulnaa waxaanu niri markaa in jaahadaaka haddii ay kugula dadaalaan oo ay markaa yacni kugu dhibaan oo ay kugula mashaqaytamaan litushrika inaad wadaajisid bi aniga maa shay ah ila wadaajisid cibaadada laysa laka adiga uunan kugu sugnaanin bihi shayga ilaahnimadiisa cilmun wax cilmi ah aanay kugu sugnayn yani inaad aniga keyrkii ila wadaajiso falaa tudichumaa ha yeelin oo ha ka taa yacni ha adeecin xadiidkan hadda wuxuu ahaa inama daacatu bilmacruuf daacadu macruufkay ku ahaataa kuna ansaxaysaa laa daacata limakhluuqin fi macsiyati llahi fii macsiyati illaahi makhluuq daaca kuma laha macsi alle wax ah marka haddii adda macsida alle kan ugu weyn waa shirkiga shirkigii marka waalidkii laga yeeli maayo haddaan laga yeelin xuquuqdiisii ma ku weynayaa arrintaa darteed maya ku weyn maayo xuquuqdiisii kale waa leeyahay laakiin middan baa ka daysa lagu yidhi bes maxaasinta islaamkana waxaa ka mida waalidka inuu aada u yacni xuquuqdiisa aada alla subxaanahu watacaala uu u nooleeyey u adkeeyey dadka la dhalayna aada loogu adkeeyey waalidkood inay u ixsaan falaan waana waxyaabaha de islaamka aan laguba gaarin waay walidaalika dad badan baad arkaysaa noloshoodu say isu bedeleyso markuu gaalka ahaa waxaa dhacaysa marka waxba waalid inuunan danayn jirin markuu soo islaamay oo diinta iyo uu fahmana waalidkii isagoo soo salaamayo wax siinayo oo yacni jiradiisa ka warqabo oo caafimaadkiisii ka warqabo iyo ayuu soo baxayaa waalidkii baa laga yaabaa inuu ku muslimo marka mucaamaladaas wiilkii in cunugiisa uga imaanayso wiilka ama gabadha uga imaanayso taa marka de waxay ka mid tahay maxaasintiina qofkani marka waxaana ma loo yacni maya xuquuqdiisiina ma kuweynayo arrintaa iyadaa darteed suuratu luqmaanna waa ku imaan doontaa sacd bin abi waqaas marka hooyadii aad bay u dhibaatootay marka ay yacni maalin bay maalin bay sidaa u baahnayd maalin kaley baahnayd maalinkii kaley ku dartay yacni waxay nagaatay maalin kale iyo habeen aynan cunaynin cabaynin sacad baa yimid markaasuu yidhi yaa ummaah low kaanat laki mi-atu nafsin boqol naf hadday adiga kugu jirto fakharajat nafsan nafsan oo mid mid ay u baxdo maa taraktu diinii ani diinkayga ka tegi maayee fa kulii iska cun waxba cunto la-aantan iska daaye oo wuxuu yidhi hooyoy iska cun hadday boqol nafki kugu jirto mid midna ay u baxayso ma ka tegi kari diintan ayb wa in shi'ti haddaad doontana falaa ta'kulii ha cunin ayb markay quusatay falamaa aysat minhu markay ka quusatay akalad wa sharibad waa iska cuntay waa iska cabtay marka markaasaa aayaddan timidoo waamarahu bilbiri biwaalidayhi walixsaani ilayhimaa alla marka wuxuu faray waalidkii inuu u ixsaan falo arrintan haddaad ka diiday waxa kale in abaal ama ixsaan inaynan ulahayn ma aha taa lafteedu marka way leeyihiin inaad ugu ixsaan fasho uma markaa falaa tudichumaa ha adeecin ilaya aniga intii ka abaa marjicukum ay rujuucukum noqodkiinu ou ahaaday fa unabi-ukum waan idinku waramayaa bimaa wixii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan waaladiina aamanuu wacamiluu saalixaati lanudkhilanahum fi saalixiin waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban lanudkhilanahum gelinee oo gelinee fi saalixiina maca asaalixiina kuwa wanwanaagsan macooda ayaanu la gelinaynaa ama fi saalixiina kuwa suusuuban dhexdooda ayaanu jannadii gelinaynaa lanudkilanahum gelinee oo gelinee fi saalixiina fii mudkhali saalixiin dadka suusuuban meesha la geliyo ayaanu gelinaynaa iyagana wa min annaasi man yaquulu aamanaa biاllahi faida uudiya fi llahi jacala fitnat annaasi kacadaabi illah wamin ana fitna iyo imtixaan iyo jaribaad baa laga hadlayay marka allah wuxuu leeyahay wamin annaasi dadkii waxaa ka mida man ayaa ka mida yaquulu dhahayo aamanaa waan rumaynay billaahi allaan rumaynay fa idaa haddii uudiya la dhibo fillaahi ilaahay dartii haddii lagu dhibo fii cibaadati illaahi ilaahay cibaadadiisa haddii lagu dhibo jacala wuxuu ka yeelayaa fitnata annaasi dadka cadaabkooda kacadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa oo kale u ka dhigayaa aakhiro cadaabka ay dadka adduunyada ku cadaabayaanba wuxuu ka dhigayaa kan alla aakhiro uu wax ku cadaabayo kale wala in jaa-a wala wallaahi iyo in jaa-a haddii uu yimaado ayb nasrun gargaar haddii uu yimaado gargaarka oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday layaquulunna waxay dhahayaan oo dhahayaan inaa anagu kunnaa waxaanu ahayn macakum idinka la jirkiina waa idinla jirnay awalayse allaahu alla miyownan ahayn biaclama midkii og oo ku cilmi badan bimaa waxa fii suduuri lcaalamiina caalamiinta laabahooda dhexdooda ahaaday walayaclamana allaahu wala wallaahi yayaclamana allaahu alla muujiye oo soo muujiye aladiina kuwa aamanuu rumeeyey walayaclamanna muujiye oo muujiye almunaafiqiina munaafiqiintana banaanka soo dhigay axwaashooda ayb aayaddan iyadana imtixaankiibaa marka dadka hadba si loo imtixaanayaa imtixaanka marka culimadu waxay yidhaahdaan sabarku saddexaa loo qaybiyaa midna waa waxa weeyaan daacada in lagu safro midna macsidii in laga safro kan saddexaadna qadaha iyo qadarka in lagu safro qadaha iyo qadarka sabarkiisay laba usii kala qaadaan midna waxaa weeyaan wax ilaahay kuu keenay oo kuu qadaray iyadoo cid aada sababsanaysa aynan jirin midna ilaahay baa kuu keenay oo kuu qadaray laakiin cid ayaad sababsanaysaa midka ugu adag oo ugu qaraar waa midka aada dad sababsanayso waana aayaddan midka ay ka warramaysa qofkii waxaa laga yaabaa xaalad adag inuu ilaahay ku keeno xaaladaas adagna bani aadam isaga la mida waaye waxaa xaaladaas adag ku dhigayo oo dhibaatadaas u geysanayo tashriidka iyo kala eryidda iyo laynta iyo duminta yacni guryihiisii la dumiyo iyo imtixaan baa xagga alla uga yimid dad baana sabab u ah bani aadamku wuxuu aada u jecel yahay aarsiga oo ma jecla yacni qof isaga la mida in uu markaa yacni mar walba uu madax un uu ka garaacayo ma jecla meeshaasi marka yaa waxay u baahan tahay sabartan aada u xoog badan haddaad dhibkii bani aadamka aada kasoo qaado tiraahdid war waxaan dhibkaan oo dhan maxaa lo maxaan maxaana loogu samaynayaa ilaahay dartii iyo diintiisa sow maaha haddaan iskaga tagna ka waran haddaad xal ka dhigato iyadii baaba dhibaatadan keentay haddaan iskaga tagno ee markaa intaan dhibkan iyo cadaabkan aan mudan lahayn sidaa haddaad tiraa waa khasaaraysaa haddii aada cadaabka ku fiiriso nadar ah kan alla aakhiro ou dhigay baa ka weyn kan waa marka loo eego hal mar unbay nafta kani kaa baxaysaa hadday kaa baxdana mar damba ninkaasi kuma haysto dhibkiisu wuxuu ku wuxuu ku egyahay isaga inta aada ka dhimanayso un keliya marka in ka aakhirana waa joogta u noqonayaa marka labadaa ninka isku mid ka dhigo nifaaq baa ku jiro imtixaankiina kuma guulaysanin xaaladaas ay marka aayadani marka ay ka warramaysaa ayb bani aadamkuna ogaada daa'iman xaaladu la nool yahay xaaladaasi marka masaa-ib bay noqon kartaa barwaaqay noqon kartaa marka ay masaa-ibtu tahay dadka masaa-ibta markay ku dhacdo waxay fiiriyaan masaa-ibtaani maxaa keenay bay fiiriyaan marka ay fiirinayaan marka dadku ninba waxbuu ku fiiriyaa nadarka sharciga ah ee fiican waxa uu yahay masaa-ibta in lagu eego asbaabteeda marka la fiirinayo in lagu fiiriyo cilmi cilmi sharci ah leanna sharcigu isagaa wuxuu kuu kala caddayn karaa war dhibaatadan adiga sababkaanaa kuu keenay sababkan sabab fiican waayo dhibkan marka loo fiiriyo iyo sababka sababka inaad yacni aadan ka tegin waayo mar wuxuu ku leeyahay sharcigu war sababka masi musiibadan kuu keenay sabab xun waaye ilaahayna kuma amrin bal adaa ku qaldan sababkaasi marka muxuu kaa rabaa sharcigu inaad ka dheeraato asbaabtii baad marka miisaan saaraysaa culimadu waxay yidhaahdaan asabru wataqsiim asabru bisiin wataqsiim yacni wixii in la baaro maxaan waxaan maxaa sababay waxaa sababi kara taas taas taas taas afartii sababood ama shan lix toddoba waxay ahaadaan markaad halkan soo dhigato yaad waxaad ka bixinaysaa sabab kasto oo aan musiibadaani ta'hiir ku lahayn waa iska tuuraysaa taas wixii ta'hiir leh baad reebanaysaa taa marka cilmi bay u baahan tahay soo maaha dadka ka shaqey karana waa dad sharciga aqoon dheer uleh baa ayaa ka shaqeyn karo ta labaad waxay tahay lagu fiirin karo masaa-ibta asbaabteeda waayo aragnimo waayo aragnimada khibrada ciz bnu cabdisalaam wuxuu leeyahay sultaan lculamaa ee masaa-ibta adduunyada iyo mafaasidda adduunyada iyo masaalixdeeda waxaa lagu garan karaa tajaarib lasoo maray qofkii marka tajribada lahaana wuxuu dhihi karaa war waxaan meeshan aan taagannahay asbaabtaas iyo asbaabtaas baa keentay oo hadda ka hor waxaaye waxaaye waxaa baa la arkay sidan iyo sidan baa xaalku ahaa waa la qaadanaa warkiisa isagana haddii da sharci uunan ka hor imaanaynin labadaas laakiin haddaan lagu fiirinin asbaabaha weligaa waxaad joogaysaa marka meesha aad taagan tahay iyo meel ka xun maanta marka asbaabaha yaaba milicsado dad aada arkayso ood is leedahay war kuwaani kuwii wax loo sheegi lahaay waaye ayaa asbaabaha ka hadlaya markaasay leeyihin dhibaatadan mataqaanaa waxay noogu dhacday ilaa mararka qaar aan maqlayno dad dhahaya xataa war dhibkanba muslimiinta maxaa u keenay diintaana u keentay kuleeyihin qaar waxay leeyihin war waagii aan baabkan yacni tawxiid iyo gaaladan hala khilaafo iyo yaan lagu dayanin gaalada iyo war islaamnimadeenna ha noo socnaata yaa noo keenay kuleeyihin berigii hore oo dadku isdhex yaacsanaa dhibkan iyo balaayadan lama qabin isagu marka musiibaduna yacni khayrka iyo wanaagguna wuxuu u yaqaanaa marka uu yacni gurigiisana kasoo tooso dhibaatana aynan markaa wuxuu cunana uu haysto meel u shaqo tagana ay haysto dadkan waxaan ku aragnay qaar dhahayo waxaaye waxaa markay jireen waa iska fiicneen meelaheenaan kusoo ciyaari jirin ay kuleeyihin qaar waxay leeyihin shaneemadaa la geli jiray waqti dambaa laga soo bixi jiray kayta o kayta war ninka noocaas oo kalea asbaabta oo wax ku fiirin karaa maxay tahay waxyaabahaas oo kale marka ma fiicna qofka masaa-ibta jiro asbaabteeda qiyaasi karo waa inuu noqdaa nadra cilmiya inuu leeyahay waaye aragnimo inuu leeyahay labadaas wixii intaa kasoo haro inay de wax noo sababeeyaan ma fiicnaba ayb haddii kale wixii fiicnaabay ka dhigayaan wax xun wixii xumaana ee masaa-ibta keenayna wax fiican bay u arkayaan mararka qaarna masaa-ibtu waxaa laga yaabaa mid kale oo ka daran oo iyada ay dhaantaba musiibaan joognaa sax laakiin mararka qaar midda haddii yacni waxaa wanaaggu dadka ay markaa hayaan hadday ka tagaan midda imaan doonta ay ka daraysaa jirto waxaasoo dhan marka qiyaasay u baahan yihiin marka alla wuxuu leeyahay wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man baa ka mida yaquulu dhahaya aamanaa waan rumaynay billaahi allaan rumaynay saasay dhahayaan fa-idaa haddii uudiya la dhibo fillaahi fii cibaadati illaahi ilaahay cibaadadiisa haddii lagu dhibo jacala wuxuu ka yeelayaa fitnata annaasi dadka imtixaan dadka cadaabkooda fitnada hadda cadaabkooda dadkii cadaabkoodiiba wuxuu ka dhigayaa ka cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa oo kale aakhiro ayb meeshaa marka ay jacala wuxuu ka dhigayaa cadaaba annaasi dadka cadaabkooda iyaahu asaga ay cadaabayaan ka cadaabillaahi fi laakhirati cadaabka alla aakhiro wuxuu sameynayaa marka fartadda can iimaanihi billaahi wuxuu ka laabanayaa marka rumayntii uu rabbi rumeeyey ayuu ka noqonayaa raajican cala alkufri bihi gaalnimo u laabanaya xoogaa dho yacni dhowrkoosana aada noolaatid buu isleed ku noolaatid wala in jaa-a nasrun wala wallaahi in jaa-a haddii uu yimaado nasrun gargaar gargaarka oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday layaquulunna wuxuu dhahayaa inaa anagu kunaa waxaan ahayn macakum idinkaan idinla jirnay nansurukum calaa acdaa'ikum baan idinkaga gargaari jirnay awalayse allaahu alla miyounan ahay miyaanu ahayn miyuusan ahaanin biaclama midkii ku ogaal badan bimaa waxa fii suduuri lcaalamiina ku sugan caalamiinta laabahooda waxa ku jiro walayaclamana allaahu ilaahay muujiye oo muujiye aladiina kuwa aamanuu rumeeyey walayaclamana muujiye oo muujiye alla almunaafiqiina munaafiqiintii dhibaatadan markaad aayaddu ay ka warramaysaan xilliga rasuulka waaba jirtay oo waxaa jirtay khabaab ibnularat radia allahu canhu wuxuu leeyahy xadiis saxiixa ku sugan nebigan u nimid wahuwa mutawasidun fii dilli lkacbati wahuwa mutawasidun burdatan isagoo go' barkimaysan fii dilli lkacbati kacbada hooskeeda waa markii maka la joogay markaasaa waxaan ku nidhi alaa tastansiru lanaa miyaadan noo gargaar dalbaynin alaa tadcuu lanaa miyaadan noo ducaynaynin rasuul allah waqad laqiinaa min almushrikiina shiddatan gaaladana waxaan kala kulannay adeyg iyo dhib ayuu yidhi khabaab nebigan saa ku nidhi markaasuu nebigu sala allahu alayh waali wasalam waxa uu yidhi waxaa jiri jiray in qad kaana fii man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyay dhexdooda waxaa ahaa dhici jirtay qofka in minshaarta madaxa loo saaro fii mafraqi ra'sihi madaxiisa meesha uu dhex ka barmo in inta minshaar loo saaro laba loo kala gooyo wa yumashatu loogu shanleeyo biamshaadi alxadiidi biro marka shanlooyin bir a loogu shanleeyo maa beyna laxmihi wa cadmihi lafihi hilibkiisa iyo lafihiisa inta ka dhexayso maa yasuduhu dalika can diinihi arrinkaana ka celin maynin diintiisa iyadoo sidaa loo dhibayo loo dhibayo diintiisii ma ka celinaynin markaasuu nebigu u bishaareeyey wuxuu yihi wallaahi layutimana allahu hada almra ilaahay arrintan waa dhammaystirayaa waa taam yeelayaa xataa yasiira araakibu min sancaaa ilaa xadramowt laa yakhaafu ila allaha wadi'ba calaa hanamihi arrintan taamay noqon doontaa ilaa qofku raakibka gaadiidka fuushan safrayo sanco intuu kasoo safro xadramowd ou tago lug ku tago laa yakaafu ila allaha cid kale uusan ka cabsanaynin allah ma ahani wadiba calaa hanamihi iyo arigiisa oo u dhurwaaga iyo uga baqayo ma ahani walaakinakum tastacjiluun laakiin nebigu wuxuu yihi idinku waad degdegsanaysaan wax ilaahay asbaab iyo wax u yeelaya yaad rabtaan inaad idinku deg deg ay idinkugu soo hormarto marka shidada iyo dhibku waa jiray nebigana waa sabarsiin jiray laakiin marnaba ma dhicin in la yidhaahdo war inta nebiga sal alla ly slam markuu idin yimidaa dhibkaanu idin yimid see looga baxaa marka in isaga la khilaafo marna ma dhicin saxaabada dhexdooda qofku marka haddii masaa-ibta marku tashkhiisinayo hadduu ka bilaababa maxaa ii keenay aniga tanaa keentay midaanan ka taqa ayaan ka tegayaa taamaynan dhici jirin marka qofka muuminkaana inay taasi ku dhacdo ama la gudboonaato marnaba maskaxdiisa inay usoo gasho ma aha cadaab aakhira iyo mid adduunyo kala badan wa qaala aladiina kafaruu waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen aamanuu rumeeyeen itabicuu raaca soo raaca oo raaca sabiilanaa jidkeenna soo raaca waddadeenna qaada sidaan innaga u nool nahoo kale u noolaada walnaxmil khataayaakum walnaxmil aan qaadne yacni waan xambaaraynaa khataayaakum gafafyaalkiina cuquubada ka dhalato wamaa hum mana ahan iyagu bixaamiliina kuwii ka xambaarayo o ka qaadayo min khataayaahum gafafyaalkooda min shay-in ay shay-an waxba inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal waayo intay kuwaa iyagu iska badbaadaan kulli dembiga iyagu ka qaataan oo kuwaana ay badbaadaan ma dhacayso labaduba waa isla cadaabnaanayaan wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen aamanuu rumeeyey itabicuu soo raaca sabiilanaa jidkeenna raaca ay kunuu calaa mithli maa naxnu calayhi waxaan annaga ku taagannahay oo kale ahaada oo min altakdiibi bilbacthi bacda almamaati wajuxuudi athawaabi waalciqaab jidkeenna soo raaca meeshaa marka aayaddan hore iyo middan waa isku xigaan calaaqadeeda calaaqada ka dhexaysa waa maxay waxa laysku dhibayaaba waxay yihiin itabicuu sabiilanaa yani waxaa muslimiinta yani loo dhibayo ama qoladan marka gaalada ay u dhibaysa mar walba mu'miniintu oo ay u cadaabayaan ay u ciqaabayaan itabicuu sabiilanaada waaye jidkeenna soo raaca inagoo kale ahaada sidaas marka ku jira taas weeyaan marka allah subxaanahu watacaala marka wuxuu leeyahay haddaad raacdaan jidkooda idinku waxba idinka qaadi maayaan iyaga aakhiro idinkuna iyagaad la mid noqonaysaan waa la isla kiin cadaabayaan waqaale marka dadku marka qof walbaa marka wuxuu rabaa ummaddii xoogaa xoog iyo wax saarsaarataba iyaga mabda-ooda iyo qiime yacni iyo qiyamkooda say iyagu leeyihiin in la la raaco wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu kufriyey liladiina waxay ku yidhaahdeen kuwii aamanuu rumeeyey itabicuu raaca sabiilanaa jidkeenna soo raaca walnaxmil aan qaadno yacni waan qaadaynaa khataayaakum gafafyaalkiina ay aathaama khataayaakum gafafyaalkiina aada samaynaysaan cuquubada ama dunuubta ka ratibmayso innagaa idinka qaadayno wamaa hum ma ahan iyagu maynan ahaanin bixaamiliina kuwii xambaarayo qaadayo min khataayaahum gafafyaalkooda min shay-in waxba kuwa ka qaadaya ma aha inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal ayb warkaas marka ay leeyihiin annagaa idinka qaadayna been bay ku sheegeen walaa yaxmiluna ahqaalahum wa ahqaalan maca ahqaalihim wala wallaahi yaxmiluna way xambaaranayaan oo xambaaranayaan ahqaalahum dunuubtooday xambaaranayaan awsaara anfusihim iyo wa ahqaalan ayay xambaaranayaan dunuub taa culaysyaalo culaysyaalkaas oo maca ahqaalihim iyaga culayskooda la jiro yani dadkii ay dhumiyeenna culayskooda waa qaadanayaan dabcan wala yus'aluna wala wallaahi yus'aluna waa la su-aalayaa oo la su-aalayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha camaa kii xaggiisa laga weydiinayaa kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayaan been abuuradkoodii marka waa la su-aala wala yaxmiluna wala wallaahi yaxmiluna way xambaaranayaan oo xambaaranayaan afqaalahum acmaashoodii culeysyaalkii ka dhashay ayb wa ahqaalan ayay xambaaranayaan culaysyaalo aakhara oo kale culays kalena way qaadanayaan maca ahqaalihim culayskooda lala qabo iyagoo kooday qaadanayaan mid kalena waa qaadayaan kaa kale waa kee dadkii ay baadiyeeyeen oo ay majaraha ka habaabiyeen dembigoodiina waa xambaaranayaan kuwaas marka la dhumiyey ma layska dhaafayaa iyaga maya iyagana dembigooday leeyihiin walaa yus'alunna waa la su-aalayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha camaa kii xaggiisa kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay ay been abuurayaan walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi falabita fiihim alfa sanati ilaa khamsiina caama walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqehe arsalnaa nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qowmihi qowmkiisii baan u dirnay falabitha waa nagaaday fiihim iyaga dhexdooda alfa sanatin kun sano ayuu nagaaday dhexdooda ilaa khamsiina konton marka laga reebo caaman min caamin oo sanado ah fa akhadahum waxaa qaaday oo qaqaaday ad tuufaanu biyihii faraha badnaa ayaa qaaday oo iyagii qaatay walxaal hum iyaga oo daalimuuna kuwa dulmi falo cibaadada meeshii ay lahayd ka qaadayoo meel ayna lahayn dhigay iyagoo sidaa ah ayaa duufaantu qaaday fa anjaynaa waan korinay hu nabiyullaahi nuux iyo wa asxaaba asafiinati doonta kuwii u saaxiibka ahaa wajacalnaa waxaanu ka yeelnay haa doontii wajacalnaa waxaanu ka yeelnay haa dhacdadaasi labada waa loo celin karaa aayatan aayad baan ka dhignay waxdaaniyada alle iyo qudrada alle tusayso lilcaalamiin aan uga yeelnay caalamka ideylkiis walaq marka tasliyo waay marka midaani dhibku marka ambiyada horena waa soo maray walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah arsalnaa nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qowmihi qowmkiisaan u dirnay intii kaa falabitha fiihim dhexdoodu ku nagaaday dhexdooda ayuu nagaaday alfa sanatin kun sano ilaa khamsiina konton marka laga reebo caaman min caamin oo sano kun oo konton la laga reebay marka muddo dheer buu joogay muddadaa dheerna wamaa aamana macahu ilaa qaliil wax yar un baa rumeeyey waa la dhibay waa la dhibay dhibkaasina waa ka baxay waa u adkaystay ilaahayna sidii uu raalliga ka ahaa ayuu sameeyey caaqibadiina adduunkiiba intaan aakhiro la tegin isaga unbaa badbaaday iyo intii raacday marka imtixaanku joogto iskama aha ayaama unbuu ku hayaa laakiin haddaad u dhaqanto sidii alla ku amray markaad uga baxdo waa adoo fiican baad ka baxaysaa laakiin mushkila waxay tahay markaad ciqaaban tahay inaad ciqaaban tahay aadan ogeyn jahawareer iyo tiih markuu ku hayo oo diintii lafteediiba yacnii sida loo yacnii loo tarjumayo ama sida loo fahmayo intay dadka iskaga dhex miriqdo meel la aadaba marka la garan waayo masaa-ibta inay masaa-ib tahay iyo in kale marka laga murmaayo xataa faahadahum waxaa qaaday oo qabtay adduufaanu duufaantii biyihii faraha badnaa walxaal hum iyaga oo daalimuuna daalimiin ah fa anjaynaahu waan korinay nabiyullaahi nuux iyo isaga iyo wa asxaaba safiinati doonida dadkeedii kuwii doonida raacay suuratu huud iyaana kusoo marnay iyo suuratu lmu'minuun iyo wajacalnaahaa doonidii waxaanu ka yeelnay aayatan baan ka dhignay lilcaalamiinaan uga dhignay oo ummaddan dadkoodii horaa soo gaaray ayaa la yidhi doontii nabi nuux oo wastawat cala aljuudiyi waataan suurat huud kusoo maray ama wajacalnaa waxaanu ka dhignay haa dhacdadaas aayatan baanu ka dhignay lilcaalamiin aan uga dhignay waibraahiima id qaala liqowmihi icbudu llaha waataquuhu dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun waibraahiima nabiyullaahi ibraahim baan dirnay oo qowmkiisaan u dirnay id waqti baan dirnay yani wa arsalnaa baad u qadaraysaa walaqad arsalnaaday nuuxan buu ku cadfan yahay waibraahiima ayaanu dirnay id waqti baan dirnay qaala liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi ucbuduu caabuda allaha alla caabuda wataquuhu ka dhowrsada oo ciqaabkiisa ka cabsada dalikum kiinaasaa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna inaad wax garanaysaan inamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan uun min duunillaahi alla sokadiisa awthaanan asnaam ayaad caabudaysaan waxaad idinku gacantiina ku dhoodhoobteen ayaad caabudaysaan wa takhluquuna waxaad abuuranaysaan ifkan been abuur been unbaad abuuranaysaan ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadii aada caabudaysaan laa yamlikuuna idiin hanan maayaan lakum idinka idiin hanan maayaan risqan wax risqi ah guri iyo risqi idiin hanan maayaan fabtaquu raadiya cinda allaahi alla agtiisa ka raadiya arrisqa risqiga risqiga alla agtiisa ka raadiya wacbuduu caabudahu alla caabuda washkuruu shukriya lahu lilaahi alla u shukriya ilayhi isaga xaggii unbaa turjacuuna la idiin celinayaa hadalkaabaa marka uu ku yidhi waibraahiima waarsalnaa ibraahiima ayaanu dirnay id waqti baan dirnay qaala liqowmihi uu ku yidhi ucbuduu caabuda allaha alla caabuda wattaquuhu ka dhowrsada ciqaabkiisa dalikum kiinaasaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum taclamuuna haddaad waxoog tihiin inamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan min duunillaahi alla sokadiisa awthaanan asnaaman weeyaan awthaan waa jamcu wathan wathanka iyo sanamkuna waxaa caamsan wathanka wathanku shayga hadduu muuqaal wax structure wixii leh iyo wixii aan structure lahayn labadaba wathan waa la dhihi karaa waa caam isaga sanamku laakiin wuxuu ku gaar yahay wixii sawir iyo structure iyo wax loo sameeyo marka wathanku wuxuu iska noqon karaa mabda-a xataa nacam mabda iska khuraafo ah oo aan la arki karin laakiin wax la ictiqaadiyo oo layska rumeeyo oo dadku qalbiga ku qabsadaan iyo iska ah xataa awthaan waa noqonaya mabaadi-da yacni diinta lala simo markaa wuxuu leeyahy waxaan idinku aada caabudaysaan waa asnaam wax kale ma ah watakhluquuna waxaad abuuranaysaan watakhtaliquuna ifkan been unbaad abuuranaysaan marka manhaju lambiyaa fi dacwa ila allah waxaa ka mid a dadka mabaadi-da diinta ka celinayso ee iyaga daaquudka ku noqday oo iyagu markaa yacni halkaas u saaran oo aan laga taaban karin diintii allana ay uga yacni barbarsan yihiin oo ay uga leexsan yihiin iyaga dartood mabaadi'da xaqiiqdooda in laga hadlo oo la yidhaahdo war mabaadi'dan aada diinta daba wadaan ama yacni aada markaa yacni ilaahay diinkiisa aada garab wadaan wax anfaca ma laho sidaa iyo sidaa iyo sidaa weeyaan nabiyullaahi ibraahim dacwadiisa wuxuu ka bilaabay tawxiidkiiba u amray iyaga waxay caabudayaanna waa ka sheekeeyey marka war idinku waxaad haysaan waa asnaam idinkaana dhoordhoobay ee waxay yihiin male buu leeyahay ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadiisa haddana farqiga iyaga iyo rabbi udhexeeyu rabaa inuu u sheego kuwa aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadiisa laa yamlikuuna lakum idiin hanan maayaan risqan wax risqi ah leanna risqiga xaggee ka imaadaana samada roobkaa ka imaanayo dhibicdii marka dhulkay ku dhacaysaa dhulka ilaahay subxaanahu watacaala baa kasoo bixinaya haddana xabadii la cunayay risqiga dadku meel kale kama keenaan inta wax laysku dardaro risqi lama samaysan karan risqigu laab laguma samay karo risqigu dhibicdaas cirka bis ay u khuduuca bis adduunyada haddii dhammaanteed dhibicda roobka laga istaajisto meelay cunto ka keenayaan ma leh hadhow haddii la yidhaahdo kayd baa jiro oo dadku ay reserve sii samays iyo hala sii samaysto wax kastaa dhici karo duwalka waa ku tashtaan laakiin kayd wax kaaga dambeeya uunan jirin intau ku hay karaan waa la kala ordaan waxaan ognahay meelaha qaar marka uu yaraado sicir barar daran markuu dhaco ama meeshii wax ka imaan jireen oo kale haddii shaqo joojin iyo wax dhacaan waxay sameynayaan dadka waxaa lagu soo rogayaa meelaha cunnada laga gato nin kastaa intaasoo gado karaa baa la leeyay waa la xadida si dadku ay u wada gaargaarto si hal qof uuna wixii u gadanin jaha dadkii marka waxaa lasoo gudboonaaday khalqal soo ma arkaysi yaa wax arsuqa marka haddii lagu yiraa haddaad tiraahdeed ummado kalaa wax arsuqaan iyo hay-adaha wax arsuqa haddaad dhahdo aada uma fakerin risqiga laga hadlay dhibicda risqiga koray jirtaa xaggaasay ka imaaneysaa dhulka ay ka baxayaanna ilaahay baa kasoo saaraya nabiyullaahi ibraahim marka taasuu barayaayo wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadiisa laa yamlikuuna lakum idiin hanan maayaan idinka risqan wax risqi ah cunno ah fabtaguu doona cinda allaahi alla agtiisa ka doona alrisqa risqiga washkuru wacbuduuhu caabuda mar haddii risqiga alla laga doonayo arrintaa marka waxay keensanaysaa in isaga keliyana la caabudo meel kaloo risqi laga doona haddaanay jirin cibaadana waa inaan meel kale la geynin marka nacam waa isku xiran yihiin washkuruu shukriya lahu lilaahi alla u shukriya u mahadnoqa ilayhi ilallaahi alla intii kaa unbaa turjacuuna la idiin celinayaa wain tukadibuu haddaad been beenisaan dadow qurayshtii iyo weeyaane faqad xaqiiqe ahe kadaba waxaa beeniyey umamun ummado min qablikum idinka idinka horreeyey ayaa wax beeniyey wamaa cala rasuuli rasuul korkiisu ma ahaanin ila albalaaqu gaarsiin unbaa ahaatay almubiinu cad rasuul wax kale isaga lagama rabo awalam yarow miyaynan arkin kayfa sidii yubdiu llaahu alla u awalam yarow miy awalam yarow miyaynan arkin kayfa sida yubdiu llaahu alla oo u bilaabayo alkhalqa khalqiga sida uu usoo bilaaba u bilaabayo uma markaa dabadeed yuciiduhu khalqigii uu usoo celinayo miyaynan arkaynin ina dalika kaagaas cala llaahi alla korkiisa yasiirun mid ku fudud waayo aada ugu fudud yacni miyaanay arkaynin ibtidaa-an iyaga khalqigooda meni buu ka bilowday ninka qofkan ordaya xooga badan oo maskaxda leh ayaa ayaa yaa ka soo baxay marka miyaanay arkaynin sida uu alla khalqiga u bilaabayo waab ujeedaan uma markaa dabadeed yuciiduhu uu usoo celinayo cinda albacthi ee taasna bachigii isagoo de soo noqonaya hadda lama arkaayo lama arko laakiin calaamado badan baad ku garan kartaa marar badan roobkan dhulka inta ku da-o dhulkii cagaarto dhulkii dhinsanaan noolaado waxyaabahaas oo dhan ina dalika kaagaasi yasiirun mid aada u fudayd badan waayo cala llahi alla korkiisa qul waxaa tiraa siiruu socda fil ardi dhulka korkiisa ku socda fanduruu fiiriya kayfa sideebaa sida bada-a uu u bilaa alla uu u bilaabay alkhalqa abuurka abuurista sida uu u bilaabay bal eegoo fiiriya uma markaa dabadeed allaahu alleh yunshiu waa ahaysiinayaa oo waa bilaabayaa an nash-ata bilowga alaakhirata dambe bilowga dambe marka waa soo nooleynta dambe ayuu alla bilaabayaa haddana wa ayb ina allaha alla calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiisa qadirun qaadirun kii awoodo qul dheh siiruu socda fil ardi dhulka korkiisa ku socda fanduruu fiiriya kayfa sida bada-a alkhalqa khalqiga alla oo u bilaabay dadka daarahooda iyo degmooyinka ay degan yihiin iyo aathaarta marka waxaad eegtaan khalqigii hore siduu ahaa iyo waxyaabaha fiiriya oo eeg uma intaa dabadeed alla uma intaa kabacdi allaahu alleh yunshiu waa ahaysiinayaa haddana annash-ata ahaysiin alaakhirata dambe mar dambe ayuu haddana dadkii k soo ahaysiinayaayo bachigii ayuu keenayaa in allaha alla calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadirun qaadirun kii awoodo waay yucadibu waa cadaabayaa alle man buu cadaabayaa yashaa-u ou doonayo wayarxamu waa u naxariisanayaa man axad yashaa-u ou doonayo wa ilayhi ilallaahi alle intii ka ah ayaa tuqlabuuna la idiin celinaya la idiin gedinayaa xagga allaad u gadoomeysaan ood u noqonaysaan wamaa antum idinku ma tihiin bimucjiziina kuwii cajzi gelinayo alle fil ardi dhulka dhexdiisa ku cajzi gelinaya walaa fi samaa-i samada dhexdeeda kuwii ku cajzi gelinaya rabbi ma tihiin idinka wamaa lakum idinma sugnaanin min duunillaahi alla sokadiisa min waliyin idinma sugnaanin ku idin maamulayo walaa nasiirin mid idiin hiilinayana idinma sugnaanin waladiina kuwa kafaruu kufriyey biaayaati illaahi alla aayaadkiisa ku kufriyey iyo wa liqaa'ihi la kulankiisa ku kufriyey ulaa-ika kuwaadaas ya-isuu way quusteen min raxmatii naxariisteeday ka quusteen oo markay cadaabka aakhiro arkaan adduunyadan waa loogu naxariisanayaa laakiin aakhiradii markay tagaan cadaabkiina ay arkaan ulaa-ika kuwaadaas ya-isuu way quusteen min raxmatii naxariisteyday ka quusteen wa ulaa-ika kuwaadaa lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo intaa marka dee nabiyullahi ibraahim uu si kasta ugu caqli celiyey jawaabtoodii fiiri marka famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi nabiyullaahi ibraahim qowmkiisa jawaabkoodu ma ahaanin ilaa an qaaluu ilaa qowluhum hadalkooda unbuu ahaaday ay dhaheen uqtuluu dila hu ibraahim ow amase xariquu guba hu isaga guba faanjaahu llahu alla waa koriyey nabiyullaahi ibraahim min annaari dabkiiba uu ka koriyey ina fii dalika kaagaas la aayaatin baa ku sugan liqowmin buu ugu sugan yahay yu'minuuna rumaynayaan dee qisadii nabiyullaahi ibraahim iyo badbaadadiisii iyo suuratu suuratu lambiyaa ayaanu kusoo marnay famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi nabiyullaahi ibraahim qowmkiisa jawaabkooda ma ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen maahani uqtuluu dilahu ibraahim dila ow amase xariquu guba hu ibraahim guba faanjaahu llahu faanjaa waa koriyey hu ibraahim allahu alla waa koriyey faanjaahu llahu alla waa koriyey oo waa badbaadiyey nabiyullaahi ibraahim min annaari buu ka koriyey ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la aayaatin baa ku sugan liqowmin bay ugu sugan tahay yu'minuuna rumaynayaan wa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim inama اtakhadtum waxaad ka dhigateen uun min duunillaahi alla sokadiisa awthaanan asnaam ayaad mawaddata baynikum sababa mawaddati baynikum kalgacayl iyo xiriir dhexdiina ahaaday sababkii ayaad ka dhigateen fi lxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweyd uma markaa dabadeed yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yakfuru bacdukum qaarkiin wou kufrinayaa waa diidayaa bibacdin qaarka kaleu ku kufrinayaa wayalcanu bacdukum qaarkiin waa lacnadayaa bacdan barka kale ayuu lacnadayaa oo qaarka kaleu lacnadayaa wama-waakum nnaaru meesha aada u hooyanaysaanna waa naar wamaa lakum idinma sugnaanin min naasiriina kuwa idiin hiiliyo hadalkaabuu marka nabiyullaahi ibraahim ku yidhi wa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim inama اtakhadtum waxaad uun ka dhiganaysaan aada ka dhigateen min duunillaahi alla sokadiisa awthaanan asnaam ayaad ka dhigateen mawaddata baynikum kalgacayl dhexdiina dhexdiina kalgacayl yacni iyo xiriir aada ku xiriirtaan sababkii ayaad ka dhigateen asnaam yani warkan macno weyn buu ku fadhiyaayo idinka waxaad isu jeceshihiin ood iskugu hiilisaan oo aada garabka isu haysataan waxaa weeyaan asnaam iyo cibaado baatila kufri yaad asbaab ah isku jeclaataana ka dhigateen adduunyada markaad joogtaan aakhirada laakiin marka la tago waa isku gaaloobeysaan nin walbaa kir iyo kir baa marka dhacaysa macno weyn bay marka kufadhisaa meeshaa marka kalgacayl kasta oo aan ku salaysnayn asalna u ahayn ilaahay diintiisa waxay ku dambeynaysaa marka kac iyo kac alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin qofka marka waxa uu qofka kale raabidka iyo xiriirka labadan qof ka dhexeeyo waa inuu noqdo wax fiican ayb adduunkana inay isku dagaalaan baaba la arkaa dadku waxay yidhaahdaan labadii xaqdarro ku heshiiso xaqay ku dagaalamayaan marka dambe maxaa yeelay dulmiga iyo waxa xun dadka yacni raabid saxiixa uma noqon karo wa qaala wuxuu yidhi inama itakhadtum waxaad un ka dhigateen min duunillaahi alla sokadiisa awthaanan asnaam ayaad waxaad ka dhigateen marka awthaanan waa mafcuulkii itakhada ee koowaad itakhadtum mafcuulkeeda koowaad asnaam baad waxaad ka yeelateen mawaddata baynikum kalgacal dhexdiina sabab aada isku jeclaataan baad ka dhigateen iyaga mafcuulkii labaad marka waa mawaddata abu cumar isaga mawaddatu baynikum buu aqriyay mawaddatu marka la yidhaha waxay noqonayda inada maada inamaada maada ayaa bimacna ladii laga dhigayaa ismu mawsuul waqaala wuxuu yidhi inama inama itakhadtum ina aladii kii itakhadtum aada ka dhigateen min duunillaahi alla sokadiisa awthaanan asnaam asnaamtii markaa yacni aada ka samaysateen mawaddatu baynikum waaye kalgacaylkiina waaye dhexdiina mawaddatu marka inadaa khabar looga dhigaya fi lxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweyd uma markaa dabadeed yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yakfuru wou diidayaa bacdukum qaarkiin bibacdin qaarka kaleu diidayaa u ku kufrinayaa wayalcanu waa lacnadayaa bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale wama-waakum meesha aada u hoyanaysaan annaaru weeyaan ood udunmaysaan wamaa lakum idinma sugnaanin min naasiriina kuwa idin heeliyo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed